maamulka degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan oo kaaladow shacabka magaalada iyo weliba yo bilaabena dayactir laga sameeyo solarka magaalada ciladi shilgadiisan oyo qabeen solarada iyo shacabka magaalada oo dhibka qabeen mugdiga jariya sababtiini laga howlgala hagaajiyowga solarada gudoomiye ku-xigeenka reedandhisowga degmada jalalaqsi cabdisalaan xasan abuukar iyo ku warami dayactirka solarada iyo kuwadan ah maanta waxaan ka shaqey haynaa baallooyinkii wixii dansanaay dayactiraan ku haynaa sida hadda waddooyinkaoo kaleeto ay biyaha fadhiisteen iyo meelahaasoo dhan aan ka shaqey haynaa iyo baallooyinkii biyaha galeen iyo bitriyaashii aan kala bedeli haynaa shaqadaas caadiga ahoo shaqadii dabiicigeedaan haysanaa laakiin waxaan degmada reer jalaqsi u sheegayaa inkastuu duqi degmada oo maayarkeed dhinacayga taagay ah dadka shaaraca biyaha ku shuba oo ganacsatada oo hortooda ay biyaha fadhiisteen labada dhinac loo ganacsana ayna awoodin inay ciid isaga shubaan iyo jidka ay buuraan ciddaan ku helna waa sharci darro xakunkay leedahna maayarka degmada oon kolley iga dambayna oo caddaynaa duqa degmada jalalaqsi maxamed xaaji nuur iyo weliba uuse sheegay inay ku howlayiin inay magaaladiiyo ku hirgeliyaan soolare eedan badan saasaatowna ganacsatada weliba uusan ka baaqay inayo ilaaliyaan faydhoorka goobo ganacsi ee jiditee waaniyo isku dhaafan biyoyo ho ka shubaayaan laamiyaalka waxaan maanta aanu idin sheegaynaa inaan degmada jallaqsi hool ka hayna annagoo ku hadlayna magaca maamulka aan dhah maayarka degmada jallaqsi maxamed xaaji nuur cumar waxaan haynaa soolarudii degmada baniga qoracsin way naga gubteen shaqo ayaan ka haynaa waxayna u baahan yihiin hadda iyo tayactir hor leh in soolara la soo iibiyo dadweynaha illee mugdi ma joogi karaan loo shaqayno waana waxaan degmada mas-uul ugu ahayn ciidankii baysanayna mala hadduu ilaah yidhaahdo midda kale waxaan ogeysiinayaan ugu baaqayaa ganacsatada degmada jalalaqsi bari iyo qoracsin cidda iridda horteeda biyo ku shubta ama qashin ku shubta in tallaaba sharci laga qaadi doono tallaabadaasoo ah afar iyo labaatan saa oo xarag ah iyo konton dolaroo ganaaxa waad maqlayseen waa baaqi ugu dambeeyey ganacsatada degmada ha ogaato